sabuuraddii afartan iyo toddobaad dadyowga oo dhammow kulligiin sacabka tuma oo ilaah cod guuleed ugu qayliya waayo rabbiga ah ilaaha ugu sarreeya waa cabsi miidhan oo isagu waa boqor weyn oo dhulka oo dhan u taliya isagu dadyowga wuxuu gelin doonaa hoosteenna quruumahana wuxuu ka hoos marin doonaa cagaheenna isagu dhaxalkeenna ayuu inoo dooran doonaa kaasoo ah ammaanta yacquub uu jecel yahay seelaah ilaah qaylo buu la kacay oo wuxuu rabbiguna la kacay dhawaaqa buunka ilaah ammaan ugu heesa ammaan ugu heesa ammaan ugu heesa boqorkeenna ammaan heesa waayo ilaah waa dunida oo dhan boqorkeeda haddaba sabuur ammaan ah ku heesa ilaah wuxuu u taliyaa quruumaha ilaahna carshigiisa quduuska ah ayuu ku fadhiistaa dadyowga amiiradoodii oo dhammu waxay isu soo wada urursadeen inay dadka ilaaha ibraahim noqdaan waayo dhulka gaashaamadiisa waxaa iska leh ilaah oo isaga aad iyo aad baa loo sarraysiiyey